way xaddahay nimankan la leeyahay puntland africa sasac waxay nagu soo qaadaan weerar gadara ah oo qaawan mar kastana yani waxay isku dayaan inay yidhaahdaan waxaan ka saaraynaa magaalada waana arrin ay iska caadaysteen waay waxa dhacaya
waa gartay dagaalka gelinkii dambe maanta halkee buu ka bilowday wuxuu ka bilowday iyaga ayaa ujeeda aan deganayn weerar kusoo qaaday maxaad ku caddaynaysaa in ciidamadiin lasoo weeraray maxaad caddaynaya de waxa mase ay galabta dhan ridayeen taas waa waa de ummadoo dhan waa ka markhaati waa gartay dagaalka galabta halkee buu ka dhacay
wuxuu ka dhacay dhinaca oo waqooyi galbeed waqooyi galbeed sababta ku bilowday waa wax cadow waxay raadinayaan dhulboob oo ay mar walba sameeyaan inay yani dhul xoog ku qaataan waana mid aan suurtagal noqon karin waayo kolley anugu ayaga wax gaaray idonno ma sheegi karo laakiin annaga dhinaci waa nabad qabnaa hadda wax dhibaataana xaggayga kama jiraan alxamdulilah waa gartay khasaarooyinaa soo gaara laleeyahay askarta maamulka galmudug ee difaacyada hore maxaa ka jira
wa waxaas waa beentoodii iyo bugaandadooda ay lahaayeen mar walba al-shabaab baa na soo weeraray dowladda federaalka na soo weerartay waa madaxgeda dhacwa waana waana hadal doqonnimo ah oo fulinimo ah waa mar walba waxay ku hadlaan
waa gartay shacabka magaaladaasi maxaa gaaro khasaarooyin ah oo aada og tihiin wallahi shacabka madaafiic badanba way ku dhacday magaalada guryo badanna waxbaa gaaray laakiin hadda ma maqal dad oo yani ku dhintay ama yani ku dhaawacmay weli alaan maana maqal laakiin waa yani mid doqonnimaa waayo inay magaalada iskala dhacaan madaafiic yani anaguna aan ka xishoono dad masaakiin maanta guryahooda inaan ka jibino ama madaafiic la dhacno
waa gartay madaafiicdaasi halkee bay ka imaanaysay dhinacooda ka imaanayaan halkee bay ku dhacaysa marka waxay ku dhacayaan magaalada geesaheeda oo dhan guryaha gurya magaalada dhexdeeda way ku dhaceen guryo badan bay ku dhaceen
waa gartay xal kale ma jira miya oo dagaal aan ahayn oo gaalkacayo ku saabsan maya dagaalku waa yani waa maqashay qofkaas waxaa ku dhaca boorana ku dhaco waa laga tumaya nimankan waa iska caadayso mar haddii sanad ay nabad ku noolaadaan mar kasta waa iska jecel yihiin dagaal inay soo galaan oo yani waaba ku mudaysan yahay ba annagu haddii nala soo weeraro waa ku qasbannahay inaan naftageeda iyo baalkayaga inaan difaacno wax khasaarooyin aad ii sheegi karta oo dagaaladaasi ay sababaan
wallahi aniga wax khasaara hadda waan ku sheegi karaa ma jiraan
waa gartay caawa magaalada waa sidee
magaaladu daawalba way deganeed waana la ganacsanaya waa lala shaqaysanaya xabadana waa ka socota
waa gartay marka maxaa xalaa is leedahay oo gaalkacyo ah
wallahi xal waxay la tahay waay waxay noqonaysaa un qaburahayna buuxino wax kaloo xala ma hayno
waa gartay maxaa sidaas ku leedahay waxaan ku leeyahay dee nimankan xal ma ogola xalna ma yeelayaan waa dad ilaahay u abuuray dhaga adayg iyo yani dadka inay yasaan oo moodinba dad kaleba inuu dunida ku nool yahay
waa gartay dhinaciina waxaa laleeyahay oo nalagu eedeynayaa in ciidamo ka tirsan dawladda ay dhankiina ka dagaalamayaan bal ka waran taas waa doqonnimada mar walba ay dadka ku musabitaan yani yani waa ma maqasha abo ninka yar ninka weyn iga celi ninka yaraan aade mar kasta inay musabitaan dawladda federaalka iyo waa waa cadadooda waayo meeshaan dawladda federaalna ma joogto yani waa waxa degan waa galmudug iyo puntland haddii marka oo galmudug ay noqotay yani federaal waxay la tahay waa arrin ayaga su-aashooda la weydiin karo laakiin askaray soo bandhigeen oo ay leeyihiin waa dawladda oo dagaalkii aan ku qabanay bal ka waran
ani hadda dad masaakiin intaa hadda ama dad oo yani galmudug intaan dad ugeliy hadda waa ohan karaa waxaan ka qabtay puntland yani cabeyn bay reetaa taasi waa askariga la qabtaa hiri askariga dawladda federaalka kaga tirsani ma ahan yani qof shacaba la qabtay wuxuu leeyahay xarun uu ka tirsan yahay wuxuu leeyahay magacii matrikal leeyahay meel loogu hagaago cadayna uu leeyahay hakeenan cadayntiisa iyo nabarkoodii hadda aniga haddaan ku iraa kawna askari oo bulaan ah waana laga qabto hadda ciidanka oo galmudug baa haya dagaal beena laysoo geliya waa laga qabto haddaan ku iraa kawar haye waa wa waa waxaan caqliga geli karin soo maa askariga dawladda federaalka ay hayaan ma ahan yani qof shacabaya wuxuu leeyahay daato loo maruu leeyahay aqoonsi buu leeyahay number buu leeyahay hakeenan numbarkiisi iyo aqoonsigiisa taas waa been isagaa iyagaa dagaalka soo qaaday iyagaa weerarka soo qaaday waxay casharkii ka arkeenna way dareemayaan
waa tahay dagaalkii galabta waxau ahaa dagaal ka xoog badan kuwii hore marka maxaa idinka khasaaraha oo xaggiina idinka soo gaaray hadday tahay dhimasho iyo dhaawac iyo weliba baabuur la gubay annaga baabuur nalaga gubay iyo midkaas haddii uu naga guba intuu camera kasoo qaaday hakeeno midiyaha waa tahay dhowaan waxaa jirtay inay magacaabeen dhanka puntland guddi odayaal oo ka kooban lix iyo labaatan xubnood dabcan idinkuna waxaa laydinku eedeeyay inaad hor istaagteen guddigaasi oo dhankiina laga soo magacaabi lahaa arrintaas ayada maxaa ka jira waa ka jiraan annagu maahin odayaal dhaqan maahin waxa la isku haystaana waa siyaasad waa waa tahay waa maamul waa dawlad waa tahay inta ay taagan yihiin marka oday dhaqameed la hadla oday dhaqameed annagu maahin annagu maamul baan leenahay madax baan leenahay madaxweynaan leenahay wasiiraan leenahay hadday intiraafayaan isaga go-aan ha la gaaraan waa waa tahay laba dawladood waxa meesha isku haysta laba oday dhaqameed maahan oo diyo nin la dilay la kala qaadan maayo waa tahay waxa la isku haystaa waa dal iyo dad
Een, dabcan labadiina maamul waa puntland iyo maamulkiina galmudugba haddii aad arrintaansi isku fahmi laadihiin maxaad ugu dayn weydeen odayaasha dhaqanka si ay xal uga gaaraan arrintaasi na oday dhaqan meeshan ma soo geli karo oday dhaqan wuxuu iska leeyahay wixii dhaqan looga hadlayo Waa waxna tahay.
waa siyaasad iyo maamul iyo dawlad waa tahay marka qof waxa uunaan lahayn ama aasan aqoon u lahayn haddii loo diro waxa weeye khalad mistake buu gelayaa waa tahay ugu dambeyn maxaa dagaalkan soo noqnoqonaya magaalada gaalkacyo ee, uu ku salaysanya maadaama dhulkan ay sheeganayso puntland inuu leeyahay idinkuna aad sheeganaysaan inaad leedihiin Een, dabcan dagaaladan maxaa xal loogu la'yahay waxa xal loogu yeelay isla weynanka ay qabaan oo- ay leeyihiin mar walba maamulka maahane odayaasha dhaqanku ha hadlaan oday dhaqanna annaga na- na xukuma waa tahay waa waa doqonnimada isla weynanka ay qabaan wey waxaa dalkani u joogsan lahayaa waa tahay waxaa een, dabcan ee, laydinku eedeeyaa inaad gacan saare leedihiin xarakada al-shabaab dabcan arrintaas ayada maxaa ka jira taas waa doqonnimada ay mar walba ku hadlaan iyo fulinimo waaye annagu ma odhanayno daacish weeye ma odhanayno waa shabaab laakiin waxaan leenahay waa qasiisin puntland una soo weerartay laakiin annagu ma masabdanayno dad aan meesha joogin waa tahay Sidoo khas- kale.
khasaarihii ugu dambeeyay oo galabta idin soo gaaray idinka xaggeena muxuu yahay maadaama hubka uu ahaa hubka noocyadiisa kala duwan rasaas badanna ay ka dhacayso goobta annaga dhaawaca ma- dabcan wuu dhici karaa meel lagu dagaalamo dhaawac waa ka dhacaya laakiin annaga dhimasho iyo gaadiid la gubay iyo waxaasi waa quraafaysiga iyagu ay sheegaan laakiin hadday xaqiiqo hayaan ha- miiskaa soo saaran aniga gaari layga gubayay siyaasad waaye laakiin dadka ee gaalkacyo dega deegaankaas deganaay oo weligood wada deganaay ayaa ee, fahmi lah horta mar walbaaba waxa weeye ee, cidda joogta iyo maamulka joogaahi ayay iyo bulshada sida ay isku fahamsiiyaan ayay ku xiran tahay laakiin hadda waxaad moodaa ee, dhinaca puntland oo maalmahan dambe inta badan iyada xaggeeda ay ka imaanayso sidaan maqlaynana wasiiro ayay labada dhinacaha la yidhi ha wada hadlaan wasiiradiina puntland waa diiday waxa ay ku soo koobtay odayaasha dhaqanka ee magaalada degaayo ha wada hadlaan odayaasha nimanka ee dhaqaalaha iyo ciidanka iyo ee, logisticada haya ma aha maamulka haya haddii maamulku heshiiyo ummaddu waa heshiinaysaa haddii aanu heshiin maamulkuna dagaalku sidaas uu soconayaa waayo dadkani ma aha dad waxa weeye lasoo daadgureeyey meelo badan laga kala keenay fala walbaaba gurmadkii ay u baahan tahay raadsanaysaa waxa dhan waxa tasiilaadka bixinayaahe waa maamulka waxaan leeyahay marka maamulka xaggiisa ayay ka socotaa maqalka idaacadaha aan ka maqlayna oo dadkao dhan wada dhegaysanayeen oo ay dhinaca puntland xaggeeda ah ay diidan tahay in maamul ahaan loo wada hadlo ayaa sababta ugu weyn hadda ay tahay dagaalkaas puntland dhinaceeda iyagu waxay leeyihiin een, wadahadal diyaaraan unahay galmudugana soo weerarse leeyihiin bal ka waran wada hadal diyaar baan u nahay laakiin odayaashu ha wada hadlaan deegaanka xal ma aha odayaashu waa dadkii wada deganaay dhiigga kala qaadi jiray wax kala celi jiray la- laakiin dhibku meesha uu ka socdaahi waa maamul siyaasad waaye siyaasadda wasiirada iyo madaxweyneyaashu haddii aanay wada hadlin ma soconayso ilaa afartii qodob oo lagu heshiiyey qodobkii in la wada hadlo galmudug iyo puntlandna puntland xaggeeda ayay ka socon weyday markii xataa kismaayo la iskugu tegey dad diyaarsan oo galmudug waa u diyaar garooda markaas sida aan ogeyn xaggaa la tegey annagu diyaar maahin waa tii ay yidhaahdeen puntland marka ee, idaacadda cid walbaa ka hadlaysa waxay rabtana sheegaysa laakiin rasmigaa la rabaa in la qaato waa garta mis leedahay gacmo kalaa ku jira oo dad baa gadaal ka riixaya oo siyaasiin ah
cid kale oo gacan gadaalka riixaysaa ma jirto waa waxa weeye waa galmudug iyo puntland waa sheekadu waxa kale oo waxtaa kuleeya waa soo gelayaan haddii puntland iyo galmudug ay goostaan in dagaalku joogsado oo ay ka wada hadlaan isu soo hor fadhiistaan cid riixi kartaay ma jirto waa la yidhaahdaa soomaalidu inteeda badana waxay tidhaahdaa shisheeyaa colaada wada shisheeyaa rasaasta iyo waxaa mataqaanaa wada nin shisheeyaa aniga qoriga leebkiisa iima qabanayo aniga waay qofka qabanayo haddaan diidana iguma kasbi karo inaan rido laakiin mas-uuliyiinta puntland haddii odayaashooda erge ahaan ay usoo dirsadeen maxay ku diidayaan galmudug wax horta ku jaban ma jiraan laakiin waxaa la rabaa meesha ay wax ka go-aan inay go-aanku gaartaa loo baahan yahay odayaasha labada dhinac waxba kama go-i karaan hadday wax ka go-aan dushooda laguma dagaalameeno ninka madaxweynaha ah ciidanka hala joojiyo hala kala qaado amarkaas asaga ayaa madaxweyne wuxuu yahay taliyaha guud ee ciidamada marka waxa waaye odayaal maaha wax dagaalamaya waa ciidan waay wax meesha ku dagaalamaya